waxaan ku bilownayaa xiisad kacsanaan ah ayaa ka jirta xadka u dhexeeya dalalka shiinaha iyo hindiya kadib markii ay ciidamada ilaalada xadka labada dhinac uu dagaal isniintii dhex maray hindiya waxay sheegtay in dagaalkaasi ay uga dhinteen ugu yaraan labaatan askari halka shiinuhuna uusan weli xaqiijin khasaaraha ciidankiisu soo gaaray haddaba arrintan ayaan ka wareystay cabdinuur maxamed cabdallah oo ka faallooda arrimaha amniga caalamka kuna sugan dalka ingiriiska
runtii haddii aan jawaabta toos u gulagalo waxay noqonaysaa arrin horta shook dunida oo dhan ku noqotay arrintan oon la filanaynin lama filaan noqotay sababtoo ah oon xataa wax edayn ama khilaaf hore sii jirin oo hal mar kusoo booda noqotay arrintan runtii waxay ka bilaabatay maanta xuduudda meel la yidhaha galwan valley oo u dhexaysa xuduudda waddanka india iyo china oo afar kun oo kilomitr xuduudda ay wadaagaan ay tahay waxaana waana markii labaad oo muddo laga waa markii koowaad oo muddo laga joogo afartan iyo shan sano uu dagaal dhex maro labada dal iyada oo xuduudda ay xuduudda dheer wadaagaan oo afarta kun oo kilomitr ah runtii arrintan waa arrin isweydiin mudan beesha caalamka waxaan ka wadaa dunida cidda ka faallooda arrimaha security-ga ama arrimaha amniga iyo dadka ka faallooda labadaba shoog baa ilaa hadda hayo wax wax badan ka qoray ma jiro laakiinse arrinta marka la fiiriyo laba dal oo populationka labada dan ugu dad badan ah laba dal oo labaduba nuclear ay haystaan oo halis ah marka dowladda hindiya waxaa laga dilay dalka hindiya maanta labaatan askari iyada oo ilaa dowladda hindiyana ku eedeysay dalka china inuu kusoo xadgudbay xuduudda marka dalka china weli ilaa hadda wax jawaabo kama bixin kama hadlin dhankiisa marka maxay tahay waxyaabaha ay isku haystaan maxaa keenay in khasaaro intaasi la eg ay isgaarsiiyaan inkastoo aan shiinaha lahayn khasaaraha soo gaaray marka muxuu salka ku hayaa dagaalkan labada dhinac
runtii arrinta ilaa hadda lama garan karo oo maadaama de dispute oo xuduud khilaaf xuduudeed hore u jiray muddo afartan iyo shan sano ka hor waxoogaa dagaalo horena uu jiray intaana heshiisay jireen oo gentleman agreementia ama lagu heshiiyey dalka hindiya oo eediisa wasiirka arrimaha gudaha maanta hindiya uu sii eedeeyey wuxuu leeyahay waxay jebisay dowladda hindiya dowladda china raalli aho dowladda hindiya waxay china waxay jebisay heshiiskii iyadaana nagu soo xadgudubtay iyadaana xuduudeena kasoo gudubtay laakiinse marka aad fiiriso arrinta aad dalka wax ka faallooda arrimaha siyaasadda ama arrimaha amniga waxay wax ka qoreen waxaa laleeyahay dalka dalka indiya ayaa waddo waxay dhisayeen dhanka xuduudda ah waddadaas oo oo dhan dhaqaale iyo dhanka ganacsiga aan u malayn karo labada dalna maadaama yihiin labada dal oo koraya labada dan oo ugu dal oo ugu dad badan dunida marka waxaan u malaynayaa un arrintu inay dhanka dhaqaalaha iyo maadaama challenge ama uu jiro tartan dhaqaalaha loolan xagga dhaqaalaha marka waxaa la odhan karaa un waa dhankaas wadadaas un baan dhihi karnaa baan u malaynayaa oo ay china dareentay inay wadadaasi haddii lasoo gaarsiiyo xuduudda ay waxoogaa dhaqaalaha dalka indiya ay korinayso oo kobac ku keenayso
maadaama sida aad sheegtay labada wadanba ay yihiin labada wadan ugu dadka badan adduunka laba wadan oo ku hubeysan hub nuclear ah cabsi intee la eg ayaa laga qabaa in xaaladdu ay sii kacdo
wallaahi runtii marka aad fiiriso walaaca been dunida ay ka muujinayso arrintan iyo arrintan oo kusoo bood ahayd sababtoo ah haddii arrintan ama ay jiri lahayd profication ama istaandansi ama media hore looga sii dagaalamo dhexdhexaadin siyaasadeed iyo diblomaasiyadeed baa iman lahayd laakiin hadda arrintani dhexdhexaadin diblomaasiyadeed laguma simin oo arrin sikadiisa u dhacday marka maadaama arrinta arrin sikadiisa u dhacday tahay beesha caalamka dabcan walaac weyn bay ka qaban gaar ahaan wadamada reer galbeedka oo aaminsan haddii arrintani sida inay khasaaro badan oo dhanka in hubka culus ee khatarka waxgumaado oo nuclearka laisoo adeegsado taana ay ka dhalan karto khasaare nafeed ama iyo mid maal iyo mid dunida inta dhan dunida dhan saameynaysa marka walaac badan baa jira runtii meeshii laga bilaabi lahaana inkastoo dareemi kara inay diplomatic journalist jiraan oo already bilaameen laakiin aynaa hubin sidaa u bilowdeen maadaama dunidu walaac iyadoo haddana jirta dee dunida covid nineteen uu jiro oo dunidu kala xidhan tahay waxyaabo badan markaa saameynteeda way yeelanaysaa laakiin dunidu walaac badan bay ka muujisa runtii inkastoo arrintuna kajis tahay
kaasi wuxuu ahaa cabdinuur maxamed cabdalla oo ka faalooda arrimaha amniga caalamiga ah waxa uu ku sugan yahay dalka ingiriiska khadka whatsapp ayuuna iigu waramay